Kulankani waxaa ka mid ah ardayda iskuulka Al Khamar ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa diiradda lagu saarayay isticmaalka daawo dhaqameedka oo qayb ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya weli kusii dambeeya. Tababarka wacyigelinta ayaa waxaa bixinayay Dr. Hilowle oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana soo qaban qaabiyay maamulka iyo ardayda iskuulka Al Khamar. Sidoo kalena ardayda ayaa looga sheekeeyay in ahmiyad gaar ah ay leedahay in bulshada laga wacyigeliyo khatarta ka dhalata isticmaalka daawo dhaqameedka. Qaar ka mid ah ardayda iskuulka Al Khamar ee ka qayb galay kulanka wacyigelinta ah isla markaana ahaa kulan aqoon kaab ah oo ardayda looga sheekeynayay xaaladaha ka dhasha isticmaalka daawo dhaqameedka ayaa faa'iidada uu u leeyahay kulankani ka hadlay.
Anuu maaya dheero ismahanadan dheero ogee ka tababarnaysa mahadka alqamar educational academy oo meeban xukumaha nagay maamulkii macalimiinta dhammaantiyo wallaahi walbadan ku fahmi maa waan dhiyadeedan faraxsana tababarkan gee ka neen gobol meeba kuma teehan dadka biirodkee haye daawooyinkii la ismariyo haye walbadan ku fahmiyaa meeba bulshada wadaagay inta daawooyinka isticmaaleen intuu isku dhaafaan siiba daawad oo dadka dhammaayaan ragde oo meenaa dadka iskursaayaan dhiin leeromaya fartan kushaar oo kamid ahaa ardayda kadaas alqamar education academy geeka iyoban iyadanka faraxsan intaana ku qeybgaayo tababarkan oo nimbiya istaadilowle iyadanka mahasina wayba kale ku fahmay daawooyinka cadgabdhood cadeeyana sida oo jirka isbedelo haye meeleraaya kanka oo qumanka dadka saraayeen walbadan ku fahmay iyada iyadan mahasina wayban mahadiyay macalimiintayna iyonay dhaktarka onin qowdi geeka tababarkan anuu mahay leero deeqoysaa hasan geeka meyb tababarkan tinin qowday alqamar education academy eed eedanka faraxsana maadaama tababarkan nin qowdi macalimiintii onay maamulka nkamaadnage eed eedan mahasini macalimiintii maamulkii doctor hilowle
raise useen qoriyo oo kastoo macadka alqamar educational academy weyba geekan tinin qowday tababarkaas onin qowdi doctor hilowle weliba eedi eedan ku faagnay baabasiirka ama origubo dadka baabasiirka goban badana gubaayaan eedi eedan ku fahmi daawooyinkooda iskacaddeeyo oo balaanka ismarayaayaan inkii isku dhaafaan ku digifa jirka isbedelo badana magaarka oo magaarka difaaca jirka ay dhaanqaaday kushin eedi eedan ku digifa inkii isku dhaafaan tiktoorkan eedi eedan ka maasin maamulkii macalimiinta alqamar education academy eedi eedan maasin isticmaalka daawo dhaqameedka ayaa ah mid kusii dambeeya qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya waxaase dhakhaatiirtu ay ka digaan isticmaalka daawo dhaqameedka oo keeni kara dhibaatooyin kala duwan oo nolosha aadanaha ahi